na babare da bigrangoma ae
xilli uu gobolkan xeebta uu qaabilayo dalxiisayaashii ugu badnaa tan iyo markii laga soo gudbay caabuqa covid sagaal iyo toban ayaa magaalo xeebeedda mombasa waxa ay martigelisay bandhigii afraad ee fili festival oo kasoo bilowday xaafadda isliya ee magaalada nairobi markii ugu horreysayna mombasa lagu qabanayo Fili Festival eh, ni hii ka- culture ya hawa jamii ya Kisomali na hivi leo watakuwa wanakongamana hapa axmed maxamed casmali oo ka mid ah dhallinyarada ganacsatada ee magaalada nairobi gaar ahaana xaafadda islii oo isagu soo qabanqaabiyey bandhigan ayaa halkani waxa uu ku martiqaaday qaar ka mid a shirkadaha ugu waaweyn ee ganacsiga ee dalka iyadoona sidoo kale halkan lagu soo bandhigay dhaqanka soomaalida iyo weliba sidoo kale cunooyinka ay gaarka u leeyihiin soomaalidu isagoona halkani ka hadlaya ayaa waxa uu sheegay inuu jeedka ugu weyn ee bandhiga firi festivals uu yahay isku xirka dhaqanka iyo dhaqaalaha iyo weliba sidoo kale si loo tuso dadweyga kenyaanka dhaqanka soomaalida iyo weliba sidoo kale isdhexgalka bulshada bandhigan oo hal maalin socday ayaa waxaa kasoo qayb galay madax sarsare oo ka tirsan dowladda ismaamul goboleedka mombasa oo uu horkacayay siyaayaha wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska fawzi rashiid iyadoona sidoo kale munaasabadda ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiin ka socotay xafiiska barasaabka ismaamul goboleedka mombasa ciyaar dhaqameedka soomaalidu ay ka mid yihiin buraanburka iyo dhaantada ayaa halkani waxaa kusoo bandhigay qaar ka mid a dumarka soomaalida ee magaaladani mombasa ku nool abwaanka caanka ah ee dhinaca dhaantada xasan gantaal ayaa halkani isna waxa uu kusoo bandhigay dhowr ka mid a ciyaaraha dhaqanka dhaantada kale inaan imaado Eh, laakiin waxaa laga yaabaa inaan siduu casmel kolba fiyaydii saarayo iska dega meesha sharaf iyo wanaag baa leedihiin waan dhaantaynan diyaar ma tuudi
xamida sheekh nuur oo matalaysay magaca golaha deegaanka ee ismaamul goboleedka mombasa ayaa waxay nooga warbixisay bandhigani aad iyo aad baan ugu faraxsannahay ee, botan u- maxaa la dhahaa mm, asmaali uu noo keenay ee, firi festivalka halkan oo ay tahaa ee, fourth edition yaa maanta la leeyahay halkan mombasa maanta aad baan u faraxsannahay haddaanu reer mombasanu nahay sababtay tahay waxaan soo bannaan bixinnay dhaqankeeni yaan u soo bandhignay dadka Ah, eh, sifo loo ogaado soomaalida inay mombasa joogaan qanacsina aan ku jirno amina zahar abule oo ka mid a golaha deegaanka ismaamul goboleedka kalifi oo iyaduna munaasabadan lagu martiqaaday ayaa waxay ka hadashay bandhigani walaahi saa og tahay een, wariye bootaan een, ah, labaatan iyo lixda een, ilaa labaatan iyo toddobada barnaamij badan ayaa ka socdo laamu een, qof kaste iyo cid kaste oo hidiya dhaqan qabta waqtiyadii ay soo dhigaysa waayo waa waqtiyadii fasaxana lagu jiraa marka waa arrin aad u wanaagsan oo sanadkan sanadkiiyadii hore wuu ka duwan yahay maadaama oo annaga noogula dhigay coast province noogula sameeyey een, hidiya dhaqankeenna waa jeclaan lahayn inay kilifina la keeno qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaashii bandhigan firi festival ayaa waxaa munaasabadan markay dhammaatay kadib waxay si gaar oo la hadleen warbaahinta istaa magacayga waa mustafa hashim oo ku faraxsannahay maanta waa maalinta ugu horreysa oo mombaaso lagu qabto traditionalka oo soomaali hiddayii dhaqanka waxaa ka soo qayb galay soomaali badanaa ka soo qayb gashay maasha allah farxad zaa'id aa dareemayna maanta farxaddeen mala soo koobka maadaama oo calankeena aa wadane asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo xamdi ibraahim maanta waxaa ku faraxsanahay xafladda aan meeshaan kusoo bandhignay oo xidigaha oo soomaaliya xafladaan kasoo qayb galnay hidiyaha dhaqankeena oo s- wanaagsan Een, waxaana ku faraxsanahay maanta maadaama mombaaso lagu qabtay waxay noo tahay farxad aad iyo aad u weyn bulshada soomaaliyeed meel kastay joogaan waa munaasabaddii ugu horreysay oo nooceeda lagu qabto magaaladii Mombasa oo ay markaasi soo qabanqaabiyeen ganacsatada Soomaalida ee dalkani Kenya waxaana loo gol leeyahay in lagu horumariyo ganacsiga iyo weliba sidoo kale isku xirka dhaqanka Maxamed Cabdi Bootaan warbaahinta Star fagaaraha Mamangina